Cabitaanada kala duwan ee lagu iibiyo maqaaxiyaha iyo goobaha u gaarka ah ayaa laga keenaa dhul beereedka magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabitaanadaasi ayaa u kala baxa dhowr nooc oo kala duwan bulshadana u leh qiimo gaar ah. Dadka iibiya cabitaanada iyo dadka isticmaala ayaan ka wareysanay faa'iidada cabitaanadan.
Aniga waxaan isticmaalaa cabitaanka qaraha, cambaha, saytuunka, qudaartayna waay oo dalka ka baxday. Haa, qaraha oo kale kelyuhu nadiifshaa, cambaha sidoo kale waaba waaba borotiinba, fitamiin waaye. Aniga markaan qaday hayo kale, subaxdii xataa hadaa helaya quraacda waa rabaa. Laakiin qadada iyo galabtii casriidoo kale iyo waa dhul beeraha inay ka baxaan, dhulka inay ka baxaan waaba tabcanaaba. Dadkan waxaa ugu baaqaa inay macaawino iska joojiyaan dadkii oo ma arkin oo oo beeraha tabca jiray oo dhulkoora beera jiray oo muruq maal ahay muruqiina maal ahay waxaa waaye een macaawinaa meel loo saara boqol boqol dollar la idin siiyaa la yiri kaar xumo la- oo lagu qaadaha la keenay ee badar waxaas lama rabo waxaas gaalaa ka dambayso hadda waxaan arkayaa jaay la soo dhoofa ma jaay waddanka inuu rabiya qamba cambe masar laga keena qudaar waa arka iyo moos waxaas waa eber waaye inaad dhulkeena la tabcado oo dhulka la beerto gunnimo waaye waxaas yacni cabitaanada lagu shiido dadkaas maxaa ugu baaqay marka
inay ee, ay cabita beerahoora wixii ka baxa ay tabcadaan inay wax soo saar sameeyaan inay qudaartooda cunaan inay waddankayda wax loo in wax aan dhoofin moogi in wax nala soo dhoofin haa waxaasaan unu kula talin lahay hotel city ayaan ku suganahay magaalada johor ku yaalo magacaygana waa maxamed cali sheekh cumar cabitaanada aa shiida imise noocay u kala baxaan cambo liin saytuun ee, isbaandhees ee, batiiq iyo karooto intaas wey waayahay caano muus iyo caano koosto iyo caano loos cambo iyo liin iyo saytuun uulba waa- waa wada jecel yihiin si fiican Eh, ma jiraan xilliyo gaar ah aad eh, yacni aad shiido haa sagaalka saac lixda saac toddobada saac subaxnimona liin dhalaantaa la jecelyahay magaalada jowar ka dhankan oo maya ma aqwaad aan la kulmay ma jiraan waxaas dhan nadiif bay ii ahay mar dhow adiga aan bartay shan bilood camal maayne inta ka badan ma aqoonin dalka dibaddiisa ayaa laga keenaa cabitaano sijilaysan balse dadka reer juwaar midhaha laga sameeya cabitaanada ayaa ah kuwa faa'iido u leh inkastoo ay ku qanacsan yihiin midhaha dalkooda ka baxa dhakhaatiirtan ayaa caafimaad ku sheegeen